taswiirta afraad dadkii reer banu israa'iil waxa ay gaareen magaalada jerijo magaalada jerijo waxa ay ahayd caasimad weyn oo ay ku wareegsan tahay derbiyaal waaweyn waxaana jiray albaabooyin waaweyn si markaasi looga ilaaliyo cadowga ilaah ayaa ku yidhi yesuuca ama jooshuwa waxa aan ku siini doonaa caasimadda jerijo adiga iyo ciidamadaada waa in aad ku dulgaardisaan magaalada hal mar lix beri dadday toddoba nin oo wadaad ah oo soo qaada sanduuqa axdiga iyo turumbeetada maalinta toddobaad waa in aad magaalada ku dulgaardisaan toddoba jeer markaas ayada ahna toddobada wadaad ha ku qayliyaan turumbeetada markii aad maqasho nimankii oo dhan oo qayliyey derbiyada waaweyn ee ku xeersan magaalada waa ay kala daadan doonaan ama dudumi doonaan ciidamadaadana waxa ay geli doonaan magaalada oo waa ay ka rayn doonaan dadka ku jira halkaas ilaahay ayaa markaa yesuuca amaba jooshuwa ku yidhi waa in aad baabi'isaan wax kasta waa in aad dishaan xoolaha iyo dadka oo dhan laakiinse dahabka nyaxaasta waa in aad dhigtaan meel oo aad u kaydisaan ilaah markaasi dadkaasi oo reer banu israa'iil ee turumbeetada iyo kitaabka axdiga la wareeganaya miyaanay markaasi doqonnimo ku ahayn dadka kale ee magaaladaasi jarijo joogay laakiin ilaah markaasi waxa uu tusayey inuu yahay mid xoog badan oona ka xoog badan cadowgiisa mid ka hor imaan karaa ilaahna ma jiro